alxamdu لlaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عalىa rasuuli الlah wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wabacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa alarbacuun annawowiya lilimaam الnawowi raximah اllahu tacaala alxadiiث اlkhamis cashar waa xadiidkii شhan iyo tobnaad can abi hurayrata radia allahu canhu أن رsuuل الlhi صلى الlه عليه وسلم qاal maن kاna يؤmiن bالlhi واليوم الآkhر فlyqل khيرا أو lيصمت وmaن kاna يؤmiن bالlhi واليوم الآkhر فlykrم jاarة وmaن kاna يؤmiن bالlhi واليوم الآkhر فlykrم ضyفة imaaم الbخاarي iyo imam mسلم رaحimه الlah waxaa ka wariyay abu هurayrة radي الlه عnه ana rasuula اllahi rasuulka ilaahi salى اllahu عalيyh wasalam qaala inuu yihi man kaana yuminu biاllaah ku kastoo ahaaday yuminu billaahi mid alla rumeeyey iyo walyowmi اlaakhiri maalinta aakharo maalinta dambe falyaqul khayra khayr ha ku hadlo aw liyasmut ama ha iska aamuso waman kaana ku kastoo ahaaday yuminu billaahi alla mid rumeeyey iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakharo falyukrim jaarahu jaarkiisa iyo deriskiisa ha karaameeyo oo ha maamuuso ha sharfo waman kaana yumin ku kastoo ahaaday mid rumeeyey bilaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe falyukrim ha karaameeyo oo ha sharfo dayfahu martidiisa xadiidka waxaa warinaya abu hurayra radia allahu canhu horaan u soo marnay abu hurayra tarjamadiisa marka horaan usoo qaadanay inuu ka mid yahay saxaabada nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam axaadiista badan ka warisay inuu ka mid yahay kun axaadiis wax ka badan ayuu nebi maxamed ka wariyey alayhi الsalaatu wasalaam waana saxaabiga ugu axaadiista badan weye saxaabada cala iطlaaq xadiidkan uu nebi maxamed ka warinayo alayhi الsalaatu wasalaam waa xadiiث cadiima wuxuuna koobsaday masaa'il saddexa alxaafid ibn xajar raximah اllahu tacaala wuxuu oranayaa wa hada min jawaamic اlkelim yani wuxuu ka mid yahay xadiidkan axaadiidta yani markaasi wax kulminaya oo khayrka khayr badan kulminaya اjtamala اxadiiثu calى umuuri ثaلaaثة xadiidku wuxuu kulansaday saddex arimood oo tajmacu makaarim alakhlaaqi alficliya walqowliya taasoo kulminaysa akhlaaqda wanaagsan oo ficliga oo la samaynayo iyo akhlaaqda wanaagsan oo qowliga oo lagu hadlayo ayuu markaa xadiidkani koobsaday kadalika abu zayd ibnu abi zayd alkhayrawaani wuxuu oranayaa oo imaam maalikiya ah jamiicu aadaabi اlkhayri tatafaracu min arbacati axaadiiث yani khayrka aadaabtiis oo dhan khayrka aadaabtiis oo dhan waxay ka farcamaysaa yani afar xadiiث afar xadiiث baa kulminaya afarta xadiiث waxaa ka mid a xadiidkana ka mid ah afarta xadiiث oo aadaab اlkhayr kulminaya xadiidkan ayaa ka mid ah kadalika sheekh loo yaqaano jurdani wuxuu ohanaya inahu nisfu اislaam islaamka niskiisa weye xadiidkan marka waa xadiid cadiima weeye saddex jumluu koobsaday jumlada hore nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yani markaa inoo sheegay oo nagu baraarujiyey qofkii ilaahay rumeeyey aakharana rumaysan khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso haddaad tahay qof rumaysa ilaah oo mumin ah mumin biاllaah oo rumaysan aakharo khayr ku hadal ama iska aamus imaam shaafici raximah اllah oo macnaha fasiraya xadiidka wuxuu ohanaya xadiidka macnihiis waxaa weeye qofku haddii uu doonayo inuu hadlo idaa araada an yatakalam falyufakir markaad doonto inaad hadasho intaad han horta faker ka faker hadalkaaga fain dahara anahu laa darara calayhi takalam haddii marka yani marka uu fakero oo maskaxda ka shaqaysiiyo ay u muuqato hadalkan ka soo baxaya ama hadalkan uu ku hadlayo inuusan wax dhiba lahayn takalama uu ku hadlaya ayib wain dahara ana fiihi darara aw shaka haddii marka ay u muuqato in hadalkan uu soo wado dhib inuu usoo jiidi doono ama uu ka shakiyo talo ma dhib uu kuu soo jiidi mase dheef amsaka ayib waa ka afhaysanaya marka macna waxaa weeye intaada hadlin yani ka fiirso intaada haska hadlin hadalkan aad soo wadid oo maskaxda kaaga jira yani isweydii ma hadal wanaag ah iyo khayra miyaah mase waa hadal yani aad ka shakaysan tahay shar iyo khayr kuu yah mase waa shar hadduu yahay khayr ku hadal waayo wanaag baa lagaaga qoraya ayib haddii laakiin dhib uu xambaarsan yahay hadalkaas waa xan waa cay waa aflagaado waa xumaan kale ama waad ka shakisay hadalkan amuu dhib kale kuusii jiidaa ama xumaan kale kuusii jiidaa amsak wuu ka afhaysanaya ayib marka yani macnahaas ayuu ku fasiray marka waa waa arin muhima intuusan qofku hadlin inuu hadalkiisa marka hore miisaan saaro qofka sidaa ku dhaqmaa wax badan buu qofkaasi ka badbaadaya selafkuna ridwaan ullahi calayhim yani aamusku wanaagga uu leeyahay wax badan bay tilmaameen yani sufyaan athawri raximah اllahu tacaala oo ka mid ah aimadii waaweynaa imaam caabidna ahaa waxaa laga soo wariyey inuu yihi awal cibaada asamtu cibaada waxaa ugu horey aamus ayib inaad naftaada barto asamtu uma طalab اlcilmi uma alcamalu bihi uma xifduhu uma nashruhu waa maraatibtaas aamuska marka hore naftaada bar kow waxaa ku xiga cilmiga ood dalabto cilmiga oo aad dalabto markaad barato cilmigiina aad ku camal fasho inaad cilmigii qaybto yani markaa xafido cilmiga inaad faafiso maraatibtaas ayuu markaa tilmaamay kadalika imaamu malik waxaa laga soo wariyey inuu yihi markaasi shay kastaba kiisa dheeraadka waa lagu intifaacaa wixiisa dheeraadka waa lagu intifaaca hadalka mooyaane fa ina fadlahu yadur kiisa maqsuudka ka dheeraadkaa dhib buu kuu soo jiidaya ayib kacab laxbaar oo markaa nin ahaa cilmi badan waxaa laga soo wariyey inuu yihi alcaafiyatu casharatu ajzaa badbaadadu iyo nabadgelyadu toban bay u qaybsantaa toban qaybood bay u qaybsantaa tiscatu minha fi sukuut sagaal ka mid ah inaad badbaado sagaal ka mid a waxay ku jirtaa aamuska alcaafiyatu casharatu ajzaa badbaadadu iyo nabadgelyadu toban qaybood bay u qaybsantaa sagaal ka mid ah waxay ku sugan tahay aamuskay ku sugan tahay sababt maxay tahay yani qofku hadduu hadalkiisa bato waxaa la ogyahay waxaa bata qaladkiisaa bata gefkiisaa bata qofku hadduu gefkiisa batana dunuubtiisaa badata qofku haddii dunuubtiisa badatana dee naar bay u sababaysaa hadduusan ilahay cafinin naar bay u sababaysaa marka jumlada koobaad oo xadiisku marka uu tilmaamaya waxaa weeye in yani hadalka aad ku hadlaysa hadduu khayr yahay aad ku hadasho hadduu markaasi khayr uusan ahayna inaad ka aamusto jumlada labaad intaa waxaa sii dheer yani qofku haddii uu arko in meeshan inuu ka hadlo ay munaasab tahay oo mowdican oo kale meel la aamuso aysan ahayn maalan xaqi in la caddeeyo yani markaasi ay tahay mid ay ku habboon tahay taasna in laga aamuso waa madmuum oo markaasi abu cali adaqaaq waxaa laga soo wariyey inuu yihi asaakitu cala alxaqi shayطaanu akhras asaakitu cala alxaq qofka xaqa ka aamusan meel loo baahan yahay in la hadlo oo xaqi la caddeeyo qofka ka aamusan shayطaanu akhras waa shayطaan afla weeye shayطaan afla weeye marka mowdica loo baahan yahay xaqi in la caddeeyo qofka inuu markaasi ka faa'idaystaa oo marka xaqi caddeeya iبن اqyim ba wxuu ka si dhaliya hadal kale oo wuxuu yihi wاlmutakalimu biاlbaطili shayطaan اmutakalim qofka xumaanta ku hadlaya oo markaasi waxyaalo aan fiicnayn ka hadlaya asna waa shayطaan mutakalim ah waa shayطaan hadlaya weeyaan jumlada labaad waxa wey wman kana yuؤmin bالlahi واlyوم الآkhir falyukrim jaarahu yani qofka rumaysan ilaahay iyo aakharo jaarkiisa markaasi ha karaameeyo jaarka taxdiidkiisa iyo inta uu noqonayo bacd اaahaar baa lagu soo wariyey inta lagu xadidayo bacd aathaar ayaa lagu soo wariyey inta lagu xadidayo culimadu waxay yidhaahdaan aljaar marka la iطlaaqo wuxuu ku dhacayaa yani markaasi afar qaybood ayuu lafdiga aljaar ku dhacayaa lafdiga aljaar marka la iطlaaqo afar shay buu ku dhacayaa wuxuu ku dhacayaa qofka kula degan guriga kula degan waa jaar jaar waa la yidhaahdaa ninka shaacirka wuxuu yihi ayaa jaaratanaa bilbeyti inaki طaaliqun nin baa xaaskiisa la hadlaya ayaa jaaratanaa bilbeyti midda aan guriga jaarka ku nahayay inaki aaliqun adugu waad furan tahay buu yihi marka qofka guriga la jooga jaar waa la yidhaahdaa ko waxaa kaloo uu ku dhacayaa lafdiga jaar yani markaasi cidda gurigiisu iyo gurigaagu ay isku dhegan yihiin ayib kaasna jaar waa la yidhaahdaa wuxuu kaloo jaar ku dhacayaa oo lafdiga jaar marka la iطlaaqu ku dhacayaa yani afartan guri oo dhinac kasta kaa jirta afartan guri oo dhinac kasta kaa jirta aar baa markaasi zuhri iyo markaa xasan albasri ayaa la soo wariyey in markaa ay sheegeen jaarku inuu yahay arbacuuna beyta can اlyamiin wالshimaal wاlamaam wاlkhalf afartan guri oo xagga horay kaa jira iyo afartan xagga gadaal kaa jira iyo afartan xagga midig kaa jira iyo afartan xagga bidix kaa jira kaasna markaasi jaar waa la yidhaahdaa ayb waxaa kaloo jaar lagu iطlaaqaa beledkaas cidda kula degan na jaar waa la yidhaahdaa uma laa yujaawiruunaka fiiha ilaa qaliila quraan kale wuxuu noogu sheegay kadib jaar kula noqon mayaan n marka wax yar mooyaane magaalada madiina jaarku kula noqon mayaan marka afartaas iطlaaq ayaa markaasi yani markaa jaarka afartaas qaybood ayuu ku dhacaya ama afartaas shaybu ku dhacaya jaarku marka xuquuqda uu leeyahay yani sharciga inoo sheegay sharcigaana nagu booriyey xadiidka caaisha radi allahu canha ay warinayso waxay tii radi allahu canha maa zaala jibriilu yuusiinii biljaar nebigu kama zuulin jibriil nebi maxamed baa ohanaya calayhi salaatu salaam jibriil igama zuulin inuu jaarka xaqiisa ii dardaarmayo xataa danantu annahu sayuwarihu ilaa aan mooday in laisdhexal siinayo oo labada jaarka isdhexlaya ilaa aan mooday igama zuulin inuu nebi jibriil calayhi الsalaam igu celcelinayo xaqa markaa jaarka oo marka uu leeyahay jaarka ilaali jaarka ilaali jaarka ilaali waa xadiis saxiixa weye kadalika nebi maxamed calayhi الsalaatu salaam waxaa ka sugan xadiis saxiixa inuu nebigu yihi wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa yumin saddex jeer u ku celiyey wallahi muu rumayn wallahi muusan rumaynin wallahi muusan rumayn markaasaa nabigo la weydiiye alayhi الsalatu slam man hum ya rasuul اllah man ya rasuul اllah kuwaasi aan rumaynin waa kuway rasuul allow wuxuu nabigu yihi alayhi الsalaatu salaam aladi laa yaأman jaaruhu bawaa'iqahu waa midka markaasi uusan ka nabadgelayn jaarkiisu dhibaatooyinkiisa iyo dhibkiisu qofka jaarkiisa uusan ka nabadgelayn dhibkiisa oo jaarka dhibaya qofkaasi iimaan buu sheeganayaa laakiin wallahi laa yumin kaasi mumin maaha wallahi laa yumin jaarka oo la dhibo wuxuu nebigu ku sheegay alayhi الsalatu salaam dunuubta waa weyn inay ka mid tahay xadiiska fi صaxiixayn min xadiiثi cabdullahi bn sacuud wuxuu ohanayaa nebigaan weydiiyey alayhi الsalaatu salaam oo waxaan idhi ayu dembi acdam cinda allah ilahay agtii dembi la galo maxaa ugu weyn nebigaan weydiiyey alayhi الsalatu salaam markaasaa nebigu wuxuu ugu yihi an tajcala lilahi nidan wahuwa khalaqak waxaa ugu weyn ilaahay inaad u samayso cid la mid ah cid aad la sinto asagoo ilahay uu ku abuuray keligaa yani waxaa weeyaan markaa keligii uu ku abuuray oo cid kale aysan yani marka abuurkaaga aysan ka qayb qaadan inaad cid kale la caabudo wa acdamu denbi kadib waxaan weydiiyey qultu uma ayu maxaa ku xiga qaala an taqtula waladak takhaafu an yuطcima macak inaad caruurta ilmahaaga disho adoo markaa ka cabsan in wax kula cuno inaad disho asna waa dembi weyn waa dembiga labaad weeye waan sii weydiiyey qultu uma ayu maxaa ku xiga qaala an tazniya xaliilata jaarik waxaa ku xiga inaad ka zinaysato waxaa weeye jaarkaaga xaaskiisa marka waa laga sokomariyey yani dadki kale iyadoo markaa zinadu ay tahay jariimo iyo dembi weyn haddana way kala weyn tahay midda jaarkaaga ayaa ka weyn midda markaa cid kale oo qof markaas u ka zinaysto marka jaarku inuu xaqiisu aada u weyn yahay ayaa markaasi axaadiistaas ina tusinaya marka xagga ixsaanka iyo jaarka in loo samafalo waxaa wey jaarku waa qaybsamaya marka ixsaanka laga hadlayo in loo samafalo yacni jaar wuxuu yeelanayaa saddex xaq buu yeelanayaa jaarna wuxuu yeelanaya laba xaq jaarna wuxuu yeelanayaa saddex xaq xaq buu yeelanayaa jaarka muslimka ah oo aad qaraabada tihiin saddex xaq buu kugu yeelanayaa oo ah xaqu ljiwaar iyo xaqu lqaraaba iyo xaqu lislaam saddex xaq buu yeelanayaa yacni qof aad jaartiin oo haddana aad qaraabo tihiin saddex xaq buu kugu leeyahay islaamnimada xaqeeda waa kugu leeyahay jaarnimadana waa kugu leeyahay qaraabanimadana xaq buu kugu leeyahay saddex xaq buu kugu yeelanayaa ayib jaarka ina markaa qaraabada ahayna laba xaq buu kugu leeyahay waa xaqu lislaam iyo xaqu ljiwaar labada xaq ayuu asna yeelanayaa jaarka aan muslimka ahayn oo gaalka ah wuxuu kugu leehay xaquljiwaar buu kugu leehay xaquljiwaar waa isagoo gaal ah haddana markaas in lagu xadgudbo oo markaa dhib loo geysto ma banaana oo gaalnimo markaasi markaasi lagu dhimo isagoo gaalnimadiisa iska ilaalinayo iyo dhibaatadiisa kale haddana xaqii uu kugu lahaa oo jaarnimada waxba markaasi waad gudanaysaa ayb nabigu calayhi الsalaatu wasalaam yani nin yahuudi ayaa jaar la ahaa fakaana yuxsin ilayhi nabigu waa u samafalaya calayhi الsalaatu wasalaam marka ixsaanka iyo samafalku yani wuxuu yeelanayaa anwaac ayuu yeelanayaa yani nooca ama qaabka loogu samafalayo jaarka anwaac buu yeelanayaa sheekh ibn cuthaymiin raximah اllah yani wuxuu ohanayaa fataaratan yakunu ikraamu اljaari bian tadhaba ilayhi wa tusalima calayhi wa tajlisa cindah ixsaanka jaarka loo samaynayo mar waxay noqonaysaa inaad u tagto ood soo salaamto ood la fadhiisato ayib waa nooc ikraamka ka mida weeye wa taarata takunu bian tadcuuhu ila اlbeyt wa tukrimah waxay kaloo noqon kartaa inaad markaasi mararka qaarkood waxay noqonaysaa inaad markaasi aada gurigaada ugu yeerto ood ku maamuusto wa taaratan bian tuhdiya ilayhi alhadaaya mar waxay noqon inad wax u hadiyeyso marka markaas inaad wax sama noqonayso laazim maaha lakin waxay noqonaysaa anwaac wa ashkaal wuxuu sheekhu ohanayaa falmas'alaةu raajacatu ila alcurfi curfigaa loo celinaya iyo caadada dhaqanka meeshaa ka jira loo celinayaa oo maxaa noqonaya ikraam ayaa markaasi curfigaa loo celinaya yani markaasi haddii yani hadalka wanaagsan wajifafurnaanta lagula kulmayo kulu haada waxay noqonaysaa waa qeyb ka mida markaasi ikraamkii jaarka markaasi loo sameynayey qayb ka mida wey caaisha radi allahu canha ayaa nabiga weydiisay calayhi salaatu wasalaam waxaan leeyahay laba jaar ayaan leeyahay laba jaar ayaan leeyahay yacni markaasi markaan doon inaan wax siiyo fa ilaa ayihimaa uhdii keebaan ku bilaaba hadiyadda laba jaar baan leeyahay wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaa aqrabihimaa minka baaban midka albaabkiisu xaggaaga uu soo xigo kaasaad ku bilaabaysaa buu nabigu yihi calayhi salatu wasalaam ka albaabkiisu xaggaaga uu soo xigo ayaad ku bilabaa fi saxiix albukhaari xadiidkaasi marka waa jumlada saddexaad weeye jumlada labaad wey jumlada saddexaad oo xadiiska u koobsada waxa weye waman kaana yu'minu biاllahi walyowm alaakhir falyukrim dayfah qofka markaasi alla iyo aakhare rumaysan yacni qofka martida ha karaameeyo oo markaasi ha sharfo ha maamuuso waxay culimadu is weydiiyaan yani in jaarka qofka martida in la maamuuso oo markaa la sharfo maxay noqonaysaa mawaajib mase sunay noqonaysaa mawaajib mase sunay noqonaysaa waa calaa qowleyn laba qowl ba culimadu ka leeyihiin qowl wuxuu leey waa waajib yani martiqaadka la marti qaadayo qofka markaa martida waajib weeye culimada sidaa marten waxaa ka mid ah imaam axmed baa ka mid a waxaa kaloo ka mid a alleyth ibnu sacd sheekha la yidhaahdo waxaa ka mid a ibnu xasmi alظaahiri kadalika ashawkani culimadaas dhammaantood waxay ku tageen yani dayfka ama qofka martida oo la maamuuso inay markaasi waajib inay tahay ibnu xasm aلظaahir wuxuu ohanaya aلضiyaafaةu fardu calى اlbadawi واlxadari واlfaqihi واljaahil yani qofka martida ah in la marti qaado waa waajib kii miyi ka yimid iyo kii magaalo joogay labaduba kadalika imaam shawkani wuxuu ohanayaa walxaqu wujuubu diyaafa xaqu wuxuu yahay diyaafadu markaas inay waajib tahay waxayna ka qaateen xadiidka saxiixa ah min xadiii imaam bukhari muslim ay soo saareen min xadiii cuqba yani saxaabadu ayaa nabiga waay waxay weydiiyeen rasul alla adigu waad na diraysaa waad na diraysaa oo markaas dee duulaan iyo howlaad noo diraysaa ayib nebigu wuxuu yihi alayhi الsalatu asalaam haddii markaan idan diro aada qolo ku degtaan oo markaa xaqiini ay idan siiyaan waxaad xaqa u lahaydeen oo martiqaadka idin martiqaadaan ka aqbala hadday yeeli waayaan oo xaqiini iyo martiqaadkiina ay idin siin waayaan fakhuduu minhum xaqa الضayf اladii yanbagii lahum waxaad ka qaadataan yani waxa wey xaqiini qofka martida xaqiisa ka qaada ka qaata halka marka waxaa laga qaatay mar haddii nebigu uu amray calayhi الsalaatu asalaam in dadkaasi lagu degayo laga qaato markaasi xaqii lagu lahaa oo xaqu diyaafo ah inay waajib tahay ayaa markaa laga qaatay xadiidkaas ayib marka waxay ka mid tahay waxyaalaha markaasi wanaagsan oo ambiyadii lagu yaqaanay ayay ka mid tahay markaasi dadka ama marka in la marti qaado dadka markaa martida oo la soo dhoweeyo nabiy lahi ibrahim baa alla inooga warramay iyadoo markaa malaa'ig ay u yimaadeen calaa suurati bani aadam yani qaab bani aadam bay ugu yimaadeen markiiba wuxuu u dhaqaaqay inuu markaasi neef u soo qalo famaa labisa an jaءa bicijlin xaniid yani markaasi ma nagaan ilaa marka uu keenay markiiba dibi uu soo solay ayuu markiiba u keenay marka min makaarim اakhlaaq ayay markaasi ka mid tahay martiqaadka markaasi la marti qaadayo yani markaasi dadka markaa martida ah culimada qaar ba waxay leeyihiin yani martiqaadkaasi wuxuu waajib yahay marka cidda yani markaasi martigelinta u baahan marka uu miyi ka yimaado lakiin qofku hadduu yahay qof magaalo magaalo markaa jooga waajib maaha oo magaaladii de waxaa yaala yani qof meeluu socdu helayaa oo markaas albergooyin buu helaya wuxuu helayaa meeluu ka cunteeyo markaas udheeluu helayaa marka laazim maahan culimada qaar baa sidaa yidhi culmada qar waxay dhameen nasku waa caam nasku waa caam oo markaasi kii miyi ka yimid iyo kii magaalo joogay labaduba markaasi xaq bay u leeyihiin in markaasi la marti sooro qowlkaasaan marka culimo badan markaasi ay rajaxayaan oo daliilkii maadaama aan lahaynin wax khasisaya in sidaa loo qaato can abi hurayrata imaam bukhaari iyo muslim waxay ka wariyeen abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaal rasuulku wuxuu yihi man kaana yuminu ku kastoo ahaaday mid rumeeyey bilaahi alle iyo walyowmi aakhiri aakharo qofka rume qof kastoo rumeyey aakhare markaasi allahi aakharo falyaqul ha ku hadlo khayran khayr ha ku hadlo aw liyasmud ha iska aamuso khayr ku hadal ama iska aamuso wuxuu nabigu noo sheegay calayhi الsalaatu asalaam ina arajula layatakalamu bilkelima qofku wuxuu ku hadlayaa kelmad oo marka ilahay u ka caroodo oo markuu ku hadlaya isagu uusan u aabayeelaynin oo markaa naarta uu ugu fogaanayo toddobaatan sano meel loo socdo hadda waa hal kelmad oo asagu aan wax weyn la ahayn ayuu ku hadlayaa markaasaa wuxuu la foga naarta ugu fogaanayaa toddobaatan sano meel loo socdo marka in marka ay halis tahay ayaa ku tusinaysaa yani hadalka laska oranayo biduuni yani marka isagoon laska eegeynin inuusan arrin sahlan ahayn bay kutusinaysaa wman kaana yuminu bilah ku kastoo ahaaday mid rumeeyey bilaahi alle iyo walyowmi aakhiri aakharo falyukrim jaarahu jaarkiisa ha karaameeyo waman kaana yuminu bilah ku kastoo ahaaday mid rumeeyey bilaahi alle iyo walyowmi aakhiri maalinta aakharo falyukrim ha karaameeyo ha sharfo dayfahu martidiisa markaa ha sharfo alxadiiث aلsaadis cashar waa xadiidkii lixiyo tobnaad can abi hurayrata radia اllahu nhu ana rajula qaala lلnabiyi salى اllahu alيه waslm awsinii qaala laa taqdb faradada miraara qaala laa taqdb rawahu اbukhaari imaam اbukhaari wuxuu ka wariyey abu hurayra radi اllahu canhu ana rajula nin qaala inuu ku yiri linabiyi salى اllahu alيه waslm nabiga awsinii ii dardaaran qaala nabigu wuxuu yihi alayhi الsalaatu asalaam laa taqdb ha caroon faradada wuu ku celceliyey ninkii saa'ilka ahaa miraaran dhowr goor buu ku celceliyey awsinii awsinii awsinii qaala nebigu wuxuu yhi alayhi الsalatu slam laa taqdab ha caroon rawahu الbukhaarي xadiiska imam الbukhaarي ayaa markaasi wariyey yani xadiidku wuxuu noo tilmaamayaa nin inuu nabiga weydiisto calayhi الsalaatu salaam inuu markaas u dardaarmo ninkan lama sheegin laakiin shuraxda qaar ka mid ah waxay ku sheegeen jaariya ibnu qudaama jaariya ibnu qudaama ayay qaarkood ku sheegeen qaar kale waxay ku sheegeen sufyaan ibnu cabdillahi اthaqafi labaduba waa la sheegay ayb lakin waxaa loo badan yahay jaariya ibnu qudaama inuu ahaa ayaa loo badan yahay marka nebigu weydiista alayhi الsalaatu salaam awsini ii dardaaran ayib yani wasiyo yani jaamico ah oo markaasi khayr addunyah khayr aakharaba kulminaysaa ii dardaaran ayib waxaa laga qaadanayaa saxaabadu ridwaan ullahi calayhim inay markaasi ku dadaalayeen waxa ayaga wax u taraya waxa ayaga wax u taraya inay markaa ku dadaalayeen ayib oo markaasi nebiga si gaara isagoo nebigu si guud wax ugu sheegaya haddana si gaara inay u weydiisan jireen in markaasi uu nebigu markaas u dardaarmo ninkaas markuu nebigu su-aasha uu weydiiyey nebigu wuxuu ugu jawaabay laa taqdab ha caroon culimada waxay ku fasireen marka laa taqdab yani maqsuudka looga jeedo ama macnaha laa taqdab macnaheedu dhowr macnaa lagu fasiray imaam nawwi wuxuu ohanaya macnihiis waxaa weeyaan laa tunafid khadabak caradaada ha fulin markaad carooto yani wixii ka dhashay ha fulin ayib oo waxay caradu ku amrayso ha samaynin marka macnaha saasaa loo jeedaa wuxuu imaam nawwi ohanaya walaysa nahyu raajican ilaa nafsi اghadab ma ahan yani in laska reebayo hadabka laftiisa sababtu maxay tahay liannahu min طibaaci اlbashar waa waxa qofku uu ku dabacaysan yahay weeye caradu walaa yumkin اlinsaanu dafcahu yani insaankana ooma suurtoobayso inuu iska celiyo waa wax abiici ah gaajada markay ku qabato dee qofku iskama celin karo haraadku qof marku iskama celin karo waa shay dabiici ah saasoo kale qofkii inuu caroodo waa shay dabiici ah ayib marka waxaa loo jeeda wixii ka dhalanayey ha fulin macnuhu waa saas wey saa waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray waxaad iska daysaa kibirka utruk اlkibra laa taqdab culma qar waxay ku fasireen kibirka iska daa aladi addaa ilى اlgadb kibirkaasoo kuu keena inaad carooto iska daa ayib kibirkuna de waa sifa damiima waa sifa xun weeyi macnahana waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray laa taqdab ifcal asbaab اlmuؤadiya ilى makaarim اlakhlaaq waxaad samaysaa asbaabta ku gaarsiinaysa akhlaaqda wanaagsan oo ay ka mid tahay xilmiga dulqaadka iyo markaa akhlaaqda wanaagsan asbaabtaasi samee intuba markaa culimmadu way ku fasireen kii la yidhaahdaba nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ninkaas wuxuu kula teliyey inuusan markaa caron culimadu waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa ninkaas inuu nin caro badan nin caro badan inuu ahaa baa markaa ka muuqanaysa marka ibnu uthaymin wuxuu ohanaya raximah اllahu tacaala fawaaidda laga qaadanaya waxaa ka mid ah ana almukhaaطaba yukhaaطabu bima taqtadiihi xaaluh yani qofka waxaa lagula khitaabaya lagula hadlayaa xaalkiisu waxa uu keensanayo wuxuu ohanaya wahadihi qaacidaة muhima waa qaacida muhima taas faida qararnaa hada laa yaridu calayna ishkaal alaati yani haddii aan qaacidadaas haddaan sugno ishkaalaad naguma soo aroorayaan wahada an yuqaal limaada lam yuusih bitaqwa اllahi caza wajal yani ishkaal baa soo aroori kar la ohan karo nabigu muxuu ohan waaya ilahay ka cabso wasiyat اllahi lilawaliin wاlaakhiriin muxuu ugu dardaarmi waayey ninkaas maya sheekh wuxuu leeyahay wa ana almukhaaطaba yukhaaطabu bima taqdihi xaaluh qofku xaalkiis waxa uu keensanayo ayaa lagula khitaabaya marka su-aasha haddii aad isweydiiso oo nabigu muxuu ilahay alla kacabsi oo ninkaa ugu dardaarmi waayey wuxuu sheekh ibnu uthaymin ohanaya faljawaabu ana kula insaana yukhaatabu bima taqtadihi xaaluh qof kastaba xaalkiisu waxa uu keensanayo ayaa lagula khitaabaya ayib fakaana الnabiya sal l slam carafa min hada الrajul anahu haduub waxaa muuqanaysa waxaabaad moodaa nebigu calayhi الsalatu salam inuu ninkaa ka ogaaday in caro badan inuu ahaa faawsaahu bidalik markaasaa wuxuu u dardaarmay inuusan caroon tusaale kalu sheekhu yidhi nin baa ku yid wuxuu kugu yidhi waxaad ii dardaaran waxaad ogtahay ninkaas inuu saaxiib leeyahay nimanka xunxun baad ogtahay waxaad ka oranaysaa uusiika an laa tusaaxib alashraar waaan waxaan kula daarmayaa waxaan kugu nasteexaynayaa inaadan la saaxiibin dadka xunxun aad ka oranaysaa ayib sababtu maxay tahay maqaamkaa keensanaya maadaama ninka dad xun uu saaxiib leeyahay oo ula socdo halkaasaa mudan in lagala hadlo mar haddii ay tahay wasiyo oo marka hadalkaagu uusan meelo badan uusan gaari karin shayga markaa si gaara aad ugu sheegayso waxaa weeye arrinkaa markaa taagan oo ah inuu saaxiibo xunxun usan samaysanin ayib mid kalea ku yimid wuxuu ku yihi ii dardaaran ninka waxaad og tahay la dhaqanka dadka ula dhaqmayo ama ahalkiisa inuu xun yahay waxaad ka oranaysaa axsin alcishrata maca ahlik reerkaaga si wacan ula dhaqan baad ka oranaysaa nin kale ayaad og tahay nin xifdi badan inuu yahay nin xifdi badan inuu yahay kaas wuu ku yii awsini ii dardaaran waxaad oranaysaa markaas xifdiga ku dadaal xifdiga ku dadaal waxaad ka ogaatay ninkan inuu xifdi badan yahay oo xifdiga dardaaranka si wax gaaro isaga u taraya mid kale waxaad og tahay inuu fahamkiisu aad u sareeyo waxaad oranaysaa akir اqiraa'a akhriska badi maadaama fahamkaagu aad u sareeyo akhriska badi wahaakada marka waa yani ishkaalkaas soo arooraya ayaa markaasi dawo u noqonaya waa qaacido guud qof kastma in lagula khitaabo meesha laisleeyahay markaasi waxaa weeyaan waa ku hooseeya lidaalika nebiga dad badan baa u yimid oo su-aalo weydiiyey oo qaar waxay weydiiyeen waxaad ii sheegtaa yani camal aan sameey kee ugu fiican qaar baa siba nabiga ugu jawaabay mid wuxuu ku yihi bir waalideyn waayo waxaa ka maqan ninkaasi inuu xoogaa xagga waalidka ku yar hooseeyo mid kale wuxuu ugu jawaabay aljihaad fii sabiil illah ninkaas nin geesi inuu yahay oo xagga dagaalka uu wax ka keenayo ayaa u muuqata nabiga alayh salat slam marka alajuba takhtalif markaas oranin maxay tahay jawaabahaas khilaafsan yani ayadoo markaas su-aashu laga yaaba inay mid tahay waxa weeyaan maxay tahay sababto marka ishkaalaadka faraha badan leh ayuu markaasi kaga jawaabaya marka nebigu wuxuu u dardaarmay ninkaas inuusan caroonbu u dardaarmay ninka waa ku celceliyey rasul alla i dardaaran waa ku soo celceliyey nabigu halkaa uma dhaafin laa taqdab ha caroon laa taqdab ha caroon marka caradu waa shay abiici ah oo qofka markaasi ku lamaan labaa loo qaybiyaa carada maxmuud iyo madmuun baa loo qaybiyaa mid markaa xun iyo mid markaa fiican midda xun waxa w qofka inuu caroodo waxaa wey markaasi arrin adduunyo arrin adduunyo qofka markaas inuu caroodo yani waxbuu waayey wax adduunyaa dhaafay ayib ciddii markaasi dhaafisay adduunyadaas ayuu caroonayaa hada qadob madmuum waa qodob markaasi la dhaleeceeyey weeyi qodobka maxmuudka waxaa weeye qofku midka ilaahay dartii marka uu caroonayo marka xurumaadka ilaahay meel lagaga dhaco inuu qof markaa ka caroodo oo ka xanaaqo nabiy llaahi muuse calayhi الsalaatu asalaam markii qowmkiisii uu u yimid ayagoo markaasi dibi caabudaya walama rajaca muusa ilىa qowmihi hadbaana asifan ayib qaala bisa maa khalaftumuuna min bacdi isagoo cara ay ka muuqanayso ayuu markaasi u yimid markuu ogaaday inay markaa dibigaa caabudeen marka qofku ilaahay darti inuu caroodo marka maxaarimta ilahay meel lagaga dhaco kaasi waa maxmuud nebiguna calayhi salatu slam kaana yaqdab caaisha radi allahu canha waxay leedahay nebigaa ii soo galay markaasuu wuxuu ku arkay gurigii waxaa w maro aan ku xiray oo markaa sawiro leh ayuu arkay fatahayara wejhu nebigu wejiis marki waa isbedele marka qodobka lilaahi kaas waa maxmuud waa la ogolya laakiin midka markaasi laga digayo waa midka madmuumka oo markaasi aan lilaahi walilxaqi aan ahayn kaasaa markaa laga digaya qofku hadduu markaa isku arko qodob iyo markaa caro waxaa jira waxyaala markaa lagu cilaajiyo ama lagu daweeyo oo markaa sharcigu uu inoo sheegay baa jira waxaa ka mid ah qofku ilahay inuu baryo ilahay markaa caradaasi inuu ka kaxeeyo caradaa badan inuu ka kaxeeyo ayib waxyaa lagu daweeyey ayay ka mid tahay kasratu ducaa waxaa ka mid ah inuu qofku xusuusto nicamka ilaahay uu u diyaariyey iyo markaa ajarka uu u diyaariyey dadka marka carada isku celiya wasaabiquu ilaa makfirati min rabbikum wajanati carduha asamaawaatu والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعاafيiنa عن الناس a marka wxuu inoo tilmaamaya oo markaa ku boorinaya adoomadiisa waxaad n u degdegtaan markaasi ilىa مakفiraة min rabiكum dembi dhaaf xagga all ka ahaaday iyo jannaad jannooyin ballacoodu markaasi uu yahay dhulka iyo markaa cirarka markaasi yani markaa la sameeyey yaa loogu talagalay janaadkaas uciddat lilmuttaqiin muttaqiinta loogu talagalay man hum almuttaquuna ya allah ya rabbana waa kuwa muttaqiintu waa aladiina yunfiquuna fi asaraa waadaraa waa kuwa wax bixinaya marka ay wax haystaan iyo markay markaa dhib ku sugan yihiin labaduba waalkaadimiina alghayd waa kuwa markaa caradooda isku celiya oo markaa caradii markay caroodaan waa kuwa aan fulin weeye abaalgudkaas iyo ajarkaas ayay markaa leeyihiin in jannaadkaas ay markaa ilahay ugu abaalgudo kadalika nebigu alayhi salatu slam xadis saxiix wuxuu inoo sheegay qofka cara isku celiyaa isagoo awoodi kara inuu fuliyo oo ciddii ka caraysiisay inuu ka aaragoosto isagoo awoodi kara qofka isku celiyaa dacaahu allahu subxaanahu wa tacaala subxaanahu calaa ru'uusi alkhalaa'iq khalqigaas kor dhexdooda ayuu ilaahay oga yeeraa maalinta aakharo xatى yukhayirahu min axuur اciini ma shaء ilaah markaa wuxuu kala dooransiinayaa dumarkii xuurulciinta ahaa oo waxaa la odhanayaa intaa doonta ka qaado waa abaalgud weyn wey ya calىa ru'uusi اkhalaa'iq baa dadka ayaa looga yeerayaa markaasa waxaa la kala dooransiinayaa dumarkii xuurulciinta ahaa markaasa waxaa la odhanayaa intaa doonto ka qaado marka waa abaalgud weyn marka abaalgudkaasi qofku markaasi inuu xusuusto waxaa ka mid a waxyaalaha lagu daweynayo atacawud biاllaah ilaah inaad ka mangasho yani ilahi inaad ka mangasho shayطaanka iyo markaasi xumaantiisa iyo shartiisa nebiga agtiisa waxaa isku caayay laba nin marka midkood baa carooday aad bay markaa caradiisii u darnaatay ilaa markaa xududadii ay soo baxeen nebigu alayhi الsalaatu slam wuxuu yihi inii aclamu kalimata low qaalahaa ladahaba canhu ma yajid waxaan garanayaa kelmad waxaan garanayaa kelmad haddii uu markaasi ku hadli lahaa waxa uu dareemayo oo caradaa uu ka tegi lahaa low qaala acuudu biاllahi min الshayطaani الrajiim kelmaddaa hadduu odhan lahaa waxaas waa ka tegi lahaa marka nebigu alayhi الsalatu slam nin buu u diray nin baa u tegey wuxuuna ku yihi markaasi kelmaddaas ayaa lagu amray inaad markaa ku hadashid acuudu billahi min ashayطan rajiim ninkii markaa caradii baa ka badatay markaasa wuxuu yihi atara bi basun amajnuunu ana anu miyaan waalanah amajnuunu ana anu miyaan waalanah marka xadiiska wuxuu inoo sheegayaa waxyaalaha lagu daweeyo qof markuu caroodo inuu an yatacawada billahi min ashayطan rajiim yihi acuudu billahi min ashayطan اrajiim inuu yidhaahdo ayaa markaasi ka mid ah waxyaalaha lagu daweynayo waxaa ka mid a waxyaalaha lagu daweynayo qofku markaas xaaladda ku sugan inu wax ka bedelo oo maala haddii uu taagnaa inuu fadhiisto hadduu fadhiyena markaa inuu seexdo oo xadiis baa markaa tilmaamaya oo nebigu yihi alayhi الsalatu salaam ida qadiba axadukum wahuwa qaa'im falyajlis qofkina hadduu caroodo isagoo taagan ha fadhiisto ayib fain dahaba canhu اlgadb haddii caradii ay ka tagto wailaa falyadajic ha seexdo culimada qaar baa quweynaya xadiidkaas marka inuu qofku bedelo xaalkiisii xaalkiisii inuu bedelo waxaa ka mid ah inuu meesha isaga tago meel yan cid baa ka caraysisay meeshaas inuu sii joogin isaga tago oo waxaa dhici karta mar haddii makaankiiba uu bedelay in markaasi ilahay asna xaalkiisi u bedelo xaalkiisii inuu bedelo nebigu alayhi الsalaatu asalaam yani habeen buu meel buu seexday iyagoo markaasi isagii saxaabadiisi marka iyagoo musaafirina meel bay seexdeen salaadii baa mesha kaga tagtay salaada subaxa markaasa nabigu wuxuu ku yihi alayhi salatu salaam ina marya yani waadigan ama meeshan aan seexanay shayطaan baa yimide inaga marya marka meeshaas yani markaa caradu ay ka taagan tahay waa meel ay ka muuqato markaa shayطaankii inuu soo dhex galay inuu qof markaa isaga tago oo markaa meel kale uu markaa aado hadduu gurigi joogo inuu markaa meel kale aado masjidka uu qabto ama suuqa kale meel kale inuu markaa aado ayib waa dh marka wixiiba markaa maskaxda kaga jiray inay maskaxdiisii ka baxaan oo markaa caadi marka uu iska noqdo ayaa markaa dhici karta marka waa waxyaalaha markaasi lagu daweyn karo carada waxaa ka mid ah inuu marka ilahay xuskiisa u badiyo mulaazamatu dikr illaahi mulaasamatu dikr illaahi ilahay xuskiisa inuu laazimo oo markaasi uu astaqfir اllah waatuubu ilayh subxaana allah alxamdu lilah yani waxyaalaha ka tagsiinaya caradii ayay markaasi ka mid yihiin can abi hurayrata radia allahu canhu imaam الbukhaari raximah اllah abu hurayra wuxuu ka wariyey radia allahu canhu ana rajula nin qaala inuu yihi linabiyi nebiga inuu ku yihi sal اllahu alيه wasalam awsinii ii dardaaran qaala nebigu wuxuu yhi alayhi الsalatu aslam laa taqdab ha caroon ayb faradada ay saailu saailkii baa ku celceliyey ay rajulu miraaran dhowr goor buu ku celceliyey yani awsini awsini hadalkii buu soo celceliyey ayb qaala nebigu wuxuu ugu jawaabay alayhi الsalatu asalaam laa taqdab ha caroon aljurdaani sheekha loo yaqaan wuxuu ohanaya ina hada اxadiiث cadiimu xadiikani waa xadii cadiim waa xadiiث weyn wa huwa min jawaamic اlkelim yani waxa wey waana xadiiث markaasi wax soo aruurinaya oo marka wax jamcinaya weeye ayb liannahu jamaca bayna khayri addunya waalaakhira wuxuu kulmiyey khayr adduunyo iyo khayr aakharaba wuu kulmiyey ayb wadalika anahu amara bilibticaadi can asbaabi اlghadab wayo nebigu wuxuu amray calayhi الsalaatu wasalaam in markaa ninkaasi uu ka fogaado asbaabta keensanaysa carada aladii huwa jimaacu shari kaasoo ah hadab kaasoo ah shar o dhan mid kulminaya oo culimada qaar ka mid waxay yihahdeen xadiidkan dib baan u eegnay waan la yaab nebigu muxuu su-aasha jawaabta ugu celiyey adabka baan dib u eegnay faida aladabu yajmacu shara kulahu yani adabkii sharoo dhan buu kulminayaa sharoo dhan ayuu kulminayaa ayib marka inuu yani waxaa dhici karta qofku marka uu caroodo waxyaalaha markaasi ka soo fulaya inuu ka nadaamoodo markuu fuliyo w caradu markaa ay faraysay markuu fuliyo inuu ka nadaamoodo in badan maxaa kugu watay maxaa isku qaban weyde maxaa si kaa ahaa markaad waxaa samaynaysa saa darteed culamadu labay u qaybiyaan qadabka mid qofka takliifkaba ka qaadaya oo qofkaasi waxa uu ku hadlayo iyo waxa uu samaynayo ma oga waxaa dhici karta ilah inuu ku gaaloobo yakfur bilaah baa dhici karta markii la weydiiyo inuu yidhaahdo maba ogeynba miyaan gaaloobay ma waxaasaan ku hadlay acuudu billahi min ashaitan rajim kaasoo kale culimadu waxay leeyihiin yani qofkaasi mukalaf maaha yani hadduu carado halka hadday gaadho oo qofkii uusan kala ogeyn waxa uu ku hadlayo iyo wax ka soo fuliyo wuxuu samaynayo xaalka noocaasa halkaa hadduu gaaro qofkaas mukalaf maaha wixii ka dhacayna loo qaban mayo xitaa hadduu furo gabadhiisii loo qaban mayo laa talaaqa fi iqlaaq ahar baa ku soo arooray yani xaalka noocaas qofku isxiro oo waxa uu ku hadlayo waxa uu sheegayo usan ogeyn waxba laga soo qaadi mayo laakiin hadduu joogo ha caroodo laakiin waxa uu ku hadlayo iyo waxa uu samaynayo waa ogyahay yani waxa way sida mukalafkii ayuu markaa arrinkiisu noqonaya oo afcaashiisa iyo aqwaashiisa labaduba ictibaar ayay markaa yeelanayaan halkaa inoo joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma xamdik